magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay islamarkaana lagu soo dhaweynayay wasiirka cusub ee batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir shire maxamuud oo dhowaan xilka uu u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay kusimaha gudoomiyaha gobolka hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gudoomiyaha degmada beledweyn odayaal dhaqameed duqa magaalada beledweyn bahda waxbarashada ganacsato iyo marti sharaf kale cabduqaadir cabdulaahi axmed maamulaha iskuulka universal kana mid a qabanqaabayaasha munaasabadda ayaa ka waramaya ujeedka munaasabadan marka hore waxaan rabaa inaa ujeedka xafladan loo qabtay aan caddeeyo ujeedka xafladda waxa ay tahay in reer hiiraan ay ku soo dhoweeyaan wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta oo ay soo magacaabeen mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bare oo ayagana runtii ku mahadsan maadaama ay wax badan daraasadeen islamarkaasna ay u garteen inuu yahay shaksi ka soo bixi karo kartideeda iyo maskaxdeedana leh kusimaha gudoomiyaha gobolka hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle iyo qaar ka mida marti sharaftii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo duca u diray wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir shire maxamuud wasiir daahir shire oo ah wasiir qiimo badan oo ka mid ahaa bahda macalimiinta bahda samafalka ogagaaradda dadka reer hiiraan oo wax badan u qabtay haddana noqday wasiir ka tirsan dowladda federaalk waxaan leenahay waa hambalyaan leenahay wasiirka cusub wasaaradda batroolka iyo macdanta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiir daahir shire waxaan leeyahay wasiir soo dhowow waxaan maanta halkaan ku soo dhoweynaynaa oo aan taageeraynaa oo aan garab istaagaynaa wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya macalin daahir shire maxamed
madaxweynaha qaranka madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaarihiisa xamse cabdi bare sida iu xusheen wasiir daahir shire maxamed oo intii uga horeysaba ay sheegtay kartidiisa iyo aqoontiisa iyo inuu yahay nin guda joog ah waan ku faraxsannahay in loo soo dhoweeyo in wasiir laga dhigo waa wasiir soomaali waa wasiir reer hiiraan dalkiisa iyo dadkiisa kii anfac allaha ka dhigo boqolkiiba boqolaan soo dhowaynaynaa horta waa u ducaynaynaa oo ilaahay ha ku xil tiro kii diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca allaha ka dhigo oo ugu shaqeeyo mugurre adogee u soo dhowaada waaliyaal u soo dhowaada daahir shir aan u ducayno
waxaan leenahay mid diinta iyo dalka iyo dadkaba ku anfaca allaha ka dhow waxaan isla ognahay waxaa ka jira gobolkan wasiirka lasoo magacaabo ee batroolka waa soo dhowaynaynaa haddaanu nahay reer hiiraan waxaan leeyahay wasiirka soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow kii dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca meeshaas waxaan isleynahay reer hiiraan haddii la yidhaahdo iridday laheedaa laga galay soo dhowaada wasiirkaas waa la shaqaynaynaa waana la shaqay doonaa wasiirka cusub ee batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir shire maxamuud ayaa inta badan kasoo shaqeeyey dhinacyada waxbarashada gargaarka iyo ganacsiga waxaana looga fadhiyaa inuu kasoo dhalaalay xilka loo igmaday